haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
adiguna habla maanta waad ugu horaysaay halbowlaha wadnaha iyo bogtaatee qawlsaay rabadaan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyskiio caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah laba nin oo xabsi ka baxsaday balse laga soo helay makhaayad dacalka uun ku haysa amaba aan wax badan ka fogeyn xabsiga ay ka baxsadeen hase ila daldaalana ayaan ku hollinayaay ogow gacmaani taysan ogow isku iibi waxaa kaloo aan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa aniguna jacayl aan u qabo ayaan u bartay heesahan iyo waxaan aan aan qaadqaaday waxa igala qaalisan boqol goor saksafoonka hal heesoon saksafoon ku tumo oo si fiican aan u tumo igaga qaalisan aadna waan u jecla maasha allah waa maxamed aalto aad caan ugu ah tumista saxifoonka oo ka warramaya sida uu ku bartay iyo weliba doorka uu saxifoonku kaga jiro miisiga waxaa kaloo aan idii hayaa oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa barnaamijkuna waa caweyska washington Ugogoyay gablada, ugoyo gamuwasi. Ugogoyay gablada, ugoyo gamuwasi. Ugogoyay gablada, ugoyo gamuwasi.
aan ku bilownay dhegaystayaal sida ay qortay wakaalada wararka ee associated press laba nin oo ku jiray xabsi ku yaala gobolka virginia ee dalkan maraykanka ayaa xabsigaasi ka baxsaday kadib markii ay adeegsadeen agab si fudud loo farsameeyey oo ay ku dalooliyeen derbigii xabsigaasi ay ka baxsadeen ay ku jireen labada nin oo da-doodu ay kala tahay toddobiyo soddon jir iyo saddex iyo afartan jir ayaa la tabay kadib markii sidii caadada ahayd ee fiidnimadii isniintii madax tiris lagu sameeyey maxaabiistii xabsigaasi ku jirtay oo ah tallaabo inta badan xabsiga la sameeyo si loo sugo tirada markaasi ku sugan xabsiga taasoo keentay in raacdadooda amaba raadiskooda la galo islamarkiiba hase yeeshee arrinka qosolkale ayaa noqday mabay sii dheeraanine wax yar kadib labadii nin ayaa saacado yar kadib laga helay makhaayad dalkan maraykanka caanka ah oo laydhaahaa ihob taasi oo waa makhaayadee aan wax badanba ka fogeyn xabsigaasi ay ka baxsadeen ay ka ordayeen waxaana sida lagu ogaaday baadhitaan hordhaca oo lagu sameeyey falka ay nimankani ku kaceen in ay ogaadeen nimankani derbigu meel uu ka jilicsan yahay kadibna ay u adeegsadeen burushka lagu cadeeda iyo weliba birta loo yaqaano garaayidka kuwaasoo ay derbiga ku qodeen ilaa iyo ay ka samaysanayeen marin ay ka dusaan amaba ay ka baxsadaan nimankan oo ka hor intii aan gacanta lagu dhigin booliisku ay dadka weydiisteen inay ka caawiyaan soo qabashadooda ayaa la tilmaamay in midkooda uu u xidhnaa islamarkaana ku eedaysnaa eed la xidhiidhaa inuu xaday kaadhka bangiga ee loo yaqaano kredit kaadhka iyo weliba sida oo kale inuu sameeyey foojeri amaba been abuur iyo dembiye kale halka ka kale ama maxbuuska kale baxsaday isna uu u xidhnaa inuu maxkamadda iyo si amaba uu amarkeeda qaadan waayey sheekadana warbaahinta maraykanku ay wax ka qoreeyeen ayaa bulshada la yaab ku noqotay nimankaasi xabsiga ka baxsaday aan kama fogaanin xabsigii ee hase yeeshee meel kaleba aan tegina makhaayad dacalka ku haysa xabsiga uun wax ka cunay islamarkaana fadhiistay waxaana hadda sida warbaahinta ay qoraysa la sugayaa in eedihii hore ee loo haystay sidoo kale lagu soo biiriyo kuwo kale oo la xidhiidha baxsadkan ay ka baxsadeen xabsiga intaynaan dhegaystayaal u gudbin xubinta hal abuurka iyo heesaaga haatanna aynu wada dhegaysanno qhasiidadan ay qaadayso fanaanada qadiija fooday
aynu intaasi kaga nimaadno qasiidadaasi ee codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaanada qadiija fooda islamarkaana aynu barnaamijka caweyska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mid a waraysi ay waryahayaga sagal mustafa xasan nuur magaalada jabuuti kula yeelatay maxamed aalto oo aada caan uga ah tumista saxifoonka waraysiga oo uu kaga warramayay waayihiisii kala duwanaa ee fanka ayaynu kasii ambaqaadi doonaa halkii uu toddobaadkii hore inoo taagnaa
waa tahay fanka dhanka iyo jabuuti baad kasii ambaqaaday adigoo maxaan idhahdayy sii casriyeeyey dhankii fanka islamarkaasina dee usii gudbay heesaa weliba waxaad ka bilowday altow meel aan laga heesin oo ah dhinaca heesaha suudaanta oo dadku aada u jeclaysteen oo aad dib usoo tuntay maadigaa jeclaystay maxaadse ku dooratay heesahaasi heesta koowaadse ee aada barnaamijka inoogu bilaabaysaa teebay noqonaysaa
mahadsanid sakal mustafa xasan nuur horta jabuuti markaan soo galay anuga ka hor waxaan joogay in magaalada hargeysa fanka iyo magaalada hargeysa ayuu kusoo barbaaray dadka meesha aad ka timid lama iloobo anuu fankayga wuxuu kusoo barbaaray magaalada hargeysa ee abaal badan aan ugu hayo ka bacdina de waa la qaxay qaxooti halkaa ethoobiyan kasoo galo jabuuti baan soo galay halkii baan ka waday heesaha soodaanta markaad iweydiiso warano magaalada jabuuti intaan joogo horumar badan baan ka sameeyey welina waan wadaa laakiin heesaha suudaanta waxaan ku doortay horta xoogaa waa dad aan isleenahay waa dad aan isku midabnahay waa dad xoogaa dhaqamadeenu ay isu dhow yihiin waa dad iyaga markay kula hadleen waxay ku oranayaan asoomaal damana wa shucuurana wa jismana waa waaxid bay ku oranayaan dad aad noogu dhowdhow macnaa geeska africa waxay yidhahdaan dadkaasan aada isugu dhownahay xitaa waxaa dhacday inaan isqabsanay nin suudaana intuu intuu iyo iwacay buu yiri adigoo nin soomaaliya maxaad heesaha suudaanta seed seed ugu heestaa seed u keentay seed u xafiday seed su-aal weydiiyey markaasaan ku yiri sooda min ana waan intaa kulanaa sooda oo markaasuu yiri adinku anaga suudaan ma tiidna soomaali baa tihin soo adayna kala saaraan ku hadee markii horena wax sheegay marka odaybaa soo boodo wuxuu yiri war ninkan wuu kaa garjoogaa buu yiri heesaha suudaanta cidna ma kala xigto yiri ninkan waa nin madow heesaa isagaa iskale waxyaabaha iigu yaabka badnayd ee iga fajiciyay bay ahayd alxamdulilah magaalada jabuutina waan deganay aniga caruurteyda wax horumar badanna fanka waan ka sameeyey jeclaana inaan de ka sameeyo waayo marka waxaan u heesay anigu oo wax dareen igu jiray soomaaliga soomaaligaygii waan ku heesaa suudaanta waan ku heesaa waayo fanku xuduud ma leh meeshaa doonta tag waa inaad qof waxaan aad qabanayso ama aad tumayso professional ma yahay maxaadse ku kordhisay ma casriyeysay horumar ma ka samaysay horta adduunka intaasuu qaataa wax le hataa waxay dadka dad baan ka maqlaa heesaha internationalka war international waxaad dhisato adigu waxaagina aade ood ku tacabtid baa international liraa caalamku kaa dhegeysanaya marka heesaha suudaanta waxaan anigaa jeclaaday anigaa jeclaaday oo sidaasaan u qaadqaaday horumar badanna waan ka gaaray heeska hadda aad i weydiisay aad ileedahay heeskeed noo qaadaysaa heeskan hadda caan baxay horan caan u ahaa oo fanaan iga weyn allah yarxamu raxiim maxamed cismaan alwerdi qaaday catashti galbi kulli yoom tigamali adiini kilmi wasaamixini utawili heeskaas ayaan jeclaystay aan ummadda inaan dhegeysiiyo
ما تخجلي يا سمح قول استعجلي ما تخجلي يا حلوة لول استعجلي عطشت قلبي كل يوم تجملي أديني كلمة وسامحيني وطولي خلاص كبرت عليك تسعة عشر سنة خلاص كبرت عليك تسعة عشر سنة عمر زمان عمر الغرام وعمر المنى عمر زمان عمر الغرام وعمر المنى أتمنى يوم تجمعنا جنات waa tahay intaasi haddaynu kaga nimaadno heestaasi soodaaniga ah ee aad ku luuqeynaysay waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo maadaamood usoo taagnayd fankii hore ee fanka waktigana aada usoo taagan tahay maxaad isbarbardhig ku sameyn lahayd ama farqi noocee ah ayaa u dhexeeyaad is leedahay maxayse caannimadu ay faa-iido leedahay eeg sagale markaa walaalo eeg caarnimada horta waxa laguu sheegayo ee qofku qofkan wax tumaya ama gruubkan ama kooxda wax tumaysa waxay daawanayaan ee, caalamka iyagana waxaa daawanaya caalamka marka horta waa dadaal meesha ku jira oo qofku ee, ama keli ha ahaado ama kooxa ku jiro ee, hadduu koox ku jirana de ciyaartooyda oo kale mathalan ee, laacibka kooxda ku dhex jira wuu ka dhex muuqdaa marka waa dadaal uu isagu sameeyey qofkaasu ma ahan ee iskama imaan ee, fankun waa sidii oo kale horta ee, ee, marka waxa weeye dadaalkaaga hadba magacaaga halka aad joogto kaalinta aad fanka kaga jirto ayaad caan ku noqonaysaa waa haddaad dadaashid dadaal baa loo baahaya kow maanta ee, qofku ee, isagaa horumarka isu haya isagaa ee, wax jiidi kara laakiin fanka haddaad marka hore aad u gasho ee, hunguri aad ka heshid wallaahi waad jiitami doontaa in badan laakiin haddaad dadaashidoo tira horumar badan ka samey horta magaca dhis de carabtu waxay tira awal raas bacda almaal horta waxaa la dhisaa ee beyskaaga markaas ka bacdi lacagta waad helaysaa oo de waa nin soo dadaalo magaciisii boorka ka horguftay baa tahay waa hagaag alto sidaynu ognahay waxaad caan ku tahay dhinaca saxofoonka oo weliba dadku inta badan ay kugu xaman jireen markaad tumayso inaanad nasan mar quraata oo maxaan idhaahdaye ay odhan jireen ninkan maba daalan miya qanjuhu maba daalan miya bal kaalinta uu fanka kaga jiro haddii aad noo sharaxdo ama noo qiimeyso saxofoonku muxuu noqonayaa adigase markaad tumayso qaabkeebaad ugu raaxaysataa mahadsanid sagal mustafa xasan nuur saxofoonku kaalinta uu kaga jiro instrumentalka muusiga la tumo waa ka ugu qaalisan waa ka ugu fiican waa ka dadka taajiriinta loo tumo waa ka lagu raaxaysto marka saxofoonku instrumentalka kale ee wuu ka bedelan yahay wuuna ka magac dheer yahay wuuna ka raaxa badan yahay marka anigu saxofoonka markaan tumay waan ku raaxaystaa saxofoonka xoog maaha waa wax la barto iskoolo loo galo tacaliin loo sameeyo marka wixii intaa ka dambeeya indhaha ku macalina caalamka caalamkaad dhegeysanaysaa anugu horta saxofoonka waa sidaa weliba waxaan ku sameeyaa heeso heesaheenii soomaaliga ah classical music wax la yirahdo classical music oo dhegeysi ah oo instrumentalka saxofoonka ah ee sida qofka uu heesayo kale aan ugu sameeyo oon aadna loo dhegeysta hadda caan baxay maasha allah horta shaqooyinkaasaan ayaan shaqooyinkaasaan ku qabtaa walaal waxa weeye sagalay marka horta saxofoonka xaalkiisu waa sidaa aniguna jacayl aan u qabo ayaan u bartay heesahan iyo waxaan aan aan qaadqaaday waxa igala qaalisan boqol goor saxofoonka hal heesoon saxofoon ku tumo oo si fiican aan u tumo igaga qaalisan aadna waan u jecla maasha allah wahagaag alta waxaan jecelahay heesta labaad ee barnaamijka inaynu ku nasino dhageystayaasha mid ka mid a heesaha suudaaniga aad qaado weliba aniguna aan sida gaarka ah u jecelahay waana heesta low caarif cuyunag heestaasi ayaan jecelay inaan kusoo dhaweeya
لو عارف عيونك لو عارف عيونك لو عارف عيونك سوهت العيون وريت كسد المشاعر أنا معاك أنا وراك شفنا الدنيا حلوة رموشنا وسرحنا صباحنا الأمان ويتمدد فرحنا شفنا الدنيا حلوة حلوة رموشنا وسرحنا صباحنا الأمان ويتمدد فرحنا والحين يا هلا في دنيا نضر والحين يا هلا في دنيا نظل في دنيا نظل يا أمر العيون والبرد حلوة من بس من نذرة حلوة عشت في خيالنا وفي الوجدان سلوى والبرد حلوة من بس من نذرة حلوة عشت في خيالنا وفي الوجدان سلوى رسمك سنين ما في غربنا الحنين رسمك سنين في قربنا الحنين في قربنا الحنين ناس الشجون
guud ahaana barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
لما معاها نظرة ونشوف الغلاوي ضاعي بخيالنا ومشوار العكاوي لما معاها نظرة ونشوف الغلاوي ضاعي بخيالنا ومشوار العكاوي مثل قمني أنا ونقول أغنية مثل قمني أنا ونقول أغنية ونقول أغنية
العيون لو عارف عيونك لو عارف عيونك لو عارف عيونك سوهت العيون وريت كسة المشايخ أنا معاها كون أنا وراها كون وريت كسة المشايخ أنا معاها كون أنا وراها كون وريت كسة المشايخ
hagaag heestaas waxaa ugu dambeysay barnaamijkeenii caweyska washington waxaana inala socotinaya cabdixakiin maxamuud shirwac